isteer cutubka labaad oo waxyaalahaas dabadood markii boqor ahashweris cadho baxay ayuu soo xasuustay weshti iyo wixii ay samaysay iyo wixii iyada ka geesta ahaa oo la amray markaasaa boqorka mididinadiisii u adeegi jiray waxay yidhaahdeen boqorka ha loo doondoono bikrado qurux badan oo dhallinyaro ah oo boqorku gobol kasta oo boqortooyadiisa ka mid ah ha ka dhex doorto wakiilo si ay bikradaha quruxda badan oo dhallinyarada ah oo dhan ugu soo ururiyaan shuushaan oo ah hoyga boqorka oo iyaga ha keeneen guriga naagaha oo gacanta ha u geliyeen heegey oo ah mididinka boqorka naagaha u dhowra oo iyaga ha la siiyo alaabtoodii ay isku daahirin lahaayeen oo gabdhihii boqorka la wanaagsanaatana meeshii washtii boqorada ha ka noqoto oo waxaasna boqorka way ka farxiyeen kolkaasuu saas yeelay oo shuushaan oo hoygii boqorka ahaa waxaa jiray nin yuhuudi ah oo magaciisana waxaa la odhan jiray mordekey ina yaa'iir ina shimi ina kiish oo wuxuu ahaa reer benyamiin oo isaga waxaa mar hore laga soo kaxaystay yeruusaalem wuxuuna la socday maxaabiistii lala soo kaxaystay yokoniyah oo ahaa boqorkii reer yuhuudda oo uu soo kaxaystay nebukadnesar oo ahaa boqorkii baabuloon oo isagu wuxuu soo koriyey hadasaah taasoo ahayd ina adeertiis esteer waayo iyadu aabbe iyo hooyo toona ma ay lahayn gabadhuna way suurad wacnayd wayna qurux badnayd oo markii aabbaheed iyo hooyadeed dhinteen ayaa mordekey qaatay oo sidii gabdhihiisii ka dhigtay markii la maqlay boqorka amarkiisii iyo naadadiisii kolkii hablo badan lagu soo ururiyey shuushaan oo ahayd hoygii boqorka oo gacanta loo geliyey heegey ayaa esteer la geeyey gurigii boqorka oo waxaa gacanta loo geliyey heegey ahaa kii naagaha dhowri jiray oo gabdhihii way la wanaagsanaatay isagii wuuna u roonaaday markiiba wuxuu iyadii siiyey alaabteedii isdaahirinta iyo intii ay qaybta u lahayd iyo toddoba gabdhood oo ay waajib u lahayd in laga siiyo guriga boqorka markaasuu iyadii iyo gabdhaheediiba geeyey meeshii ugu wanaagsanayd guriga naagaha esterna ma ay sheegin dadkeedii iyo qoladeedii toona waayo waxaa mordekey ku amray inaanay waxba sheegin mordekeyna wuxuu maalin kasta mari jiray farxadda guriga naagaha horteeda si uu ku ogaado ester nabadqabkeeda iyo waxa iyada ku dhici lahaa haddaba markii gabdha gabadh walba wakhtigeedii la gaadhay inay u gasho boqorka ahashweris oo iyadoo loogu sameeyo sida waafaqsan waxaa sharcigu dumarka farayo laba iyo toban bilood dabadeed waayo saasaa isdaahirintoodu ku dhammaan jirtay inay intii lix bilood ah ismariyaan saliidda malmalka intii lix bilood ah ismariyaan uunsi udgoon iyo waxyaalaha dumarka laga daahiriyo ayaa sidaas gabadhii boqorkii ugu timid oo waxaalla wixii ay doonaysay inay guriga naagaha ka qaadato oo ay la tagto guriga boqorka dhammaantood waa la siiyey iyada oo iyadu fiidkii bay tagtay oo subaxdii ayay ku soo noqotay gurigii labaad oo naagaha iyo gacanta shaacashgas oo ahaa boqorka miydidinkiisii u dhowri jiray naagaha addoommaha ah iyana mar dambe boqorkii uma ay soo gelin in boqorku ku farxo iyo in magaceeda loogu yeedho mooyaane haddaba isteer oo ahayd ina abixayil kaasoo adeer u ahaa murdike oo iyada qaatay oo ka dhigtay sidii gabadhiisii oo kale markii wakhtigeedii ay boqorka u geli lahayd la gaadhay iyadu waxba ma ay dalban wixii heege oo ahaa boqorka miididinkiisii naagaha u dhowri jiray uu u dooray mooyaane oo intii isteer aragtay oo dhammu way u bogeen haddaba boqorka sannadiisii toddobaad ee boqornimadiisa bisheedii tobnaad oo ahayd bisha tebet ayaa isteer loogu geeyey boqor ahashuweris gurigiisii boqornimada haddaba boqorkii isteer buu ka jeclaaday naagihii kale oo dhan oo iyana waxay isagii ka heshay raxmad iyo roonaan ka sii badan intii ay bigradaha kale heleen oo dhan oo sidaas daraaddeed ayuu madaxa u saaray taajkii boqornimada oo meeshii washti ayuu iyada boqorad uga dhigay markaasaa boqorkii martiqaad weyn u sameeyey amiiradiisii iyo addoommadiisii oo dhan taasuna waxay ahayd martiqaad isteer loo sameeyey oo goboladiina boqorku wuuna siiyey oo hadiyadana wuxuu u bixiyey sidii deeqsinimadiisii ahayd oo markii bikradihii mar labaad la soo ururiyey ayaa mordekey soo fadhiistay boqorka iridiisii oo isteerna weli ma ay sheegin qoladeedii iyo dadkeedii toona sidii mordekey ku amray waayo isteer amarkii mordekey bay u addeeci jirtay sidii markii uu korinayay oo kale oo waagaas mar uu mordekey boqorka iridiisa fadhiistay ayaa waxa aad u cadhooday laba nin oo boqorka midididna uu ahaa waxayna ahaayeen bigtaan teresh oo ka mid ahaa kuwa iridda dhowra oo waxay dooneen inay boqor ahashuweris dilaan oo xaalkaas waxaa ogaaday mordekey kolkaasuu u sheegay boqorad isteer isteerna waxay u sheegtay boqorkii iyadoo ku hadlaysa mordekey magaciisa oo markii xaalkaas la baadhay ayaa waxaa la ogaaday inay saas tahay oo labadoodiiba geed baa laga soo dildilay oo taasna waxaa lagu qoray buuggii taariikhda boqorka hortiisa